madaxa isbulka somalilan ayaa waftigan maanta ku qaabilay dadka madaxtooyada waftigan waxay ka socdaan shirkad maalgashiga oo caalamiya oo mashaariicda waaweyn ee dawladda lagu maalgeliyo dalal fara badan maalgelin ku maalgelisay wa waxa weya waa shirkad brankaga carbeed maalgashadayaal carbeed baa shirkada ayaa aya ayaa maalgeliyey qeybta africa ayay qaabilsan yihiin maanta nimankan loo yimi ee maalgashiga u socday waa shirkad dhaqaalo badan runtii dala badan oo adduunka hagelisay oo xafiisyo badan ku leh dhammaan qaada adduunka aada iyo aad baa dadka aynagu soo dhaweynay hadda waxay qaar badan keentay dekeda oo ay in la balaarin iyo dib uhabeyn lagu sameeyo waxay u socdaan mashaariic kala duwan oo ay kamid yihiin mashaariicda xoolaha waxbarashada caafimaadka biyaha waxay usocdaan mashaariic badan inay maalgeliyaan arrintaas waxay kamid tahay barnaamijkii xukuumaddan ee madaxweynuhu ku hogaaminaya ahaa in dalka lagu soo jiido maalgashadayaal maalgeliya oo maalgelintaasi dalka ay uhorseydo dhaqaale iyo in shaqa laga helo labadaba waxa weeyaan aad iyo aad baanu usoo dhaweynay waxay kula kulmeen wasaaradda qorsheynta wasiiradii ganacsiga iyo arrimaha dibadda iyo wasaaradihii qaabilsanaa wax soo saarka qaabilsanaa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga ay la kulmeen haddana madaxweynaha qasriga madaxweynaha ay kula kulmeen madaxweynuhu aada iyo aad buu runtii u dhiirigeliyey una soo dhaweeyey waftigaasi oo maalgelin la taaban karo iyo shaqo la taaban karo haddii ilaha idmo dalkeena gelin doona maalmaha soo socdana waxay la kulmi doonaan wasaaradaha ay khuseyso arrimaha ay u socdaan ayay la kulmi doonaan insha allahu tacaala waftigaasi waxaa ku jira kuwa maalgashadeyn carbeed oo dalo badan oo carab ka kooban sida sacuudiga iyo imaaraadka iyo dalo kale khaliijiga waxaa hogaaminayay doctor khalid oo ah mas-uul sare oo ka tirsan kambena kambeniga ka tirsan waxaa iyaguna la socday raggii sheekh rodriska ahaa ee kambeniga maalgashiga ku sameeyey waa markii labaad ee ay qeyb horeyna soo gaadho mar hore inoo yimi oo halkan wakiilada reer somaliland ay ku leeyihiin maanta waftigan waxaa wafti sare oo doonaya dowlada somaliland inay kala hadlaan sidii wax wada qabsiga loo yeelan lahaa madaxweynuhuna wuxuu u xaqiijiyey kuna dhiirigeliyay sidayna uga go-an tahay in madaxweyne ahaan iyo dowlad ahaanba ay uga go-an tahay in dalka aynu wixii maalgashi ku sameynaya in u fududeyno oo kusoo jiidno oo aynu gacmaha isqabsa